safiirka iyo wafdiga ila socday madaxda jaaliyadda culamaaudiinka dumarka ee dhallinyarada soomaaliyeed oo halkan fadhida meel walboo tegtidba dhallinyara ugu badan kulligiinba waxaan marka hore cid walboo joogta idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waa mahadsantihiin soo dhoweynta diiran safiir adiga iyo jaaliyadaaduba marka labaad waxaan salaan idinkaga sidaa oon rabaa inaan deynta iska bixiyo madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka labaad anigoo magaciinna iyo kan madaxweynaha ku hadlaayaba waxaan u mahad celinayaa madaxda dalka qatar iyo shacabkaba oo runtii si diiran noo soo dhoweeyey laga bilaabo amiirka ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada oo runtii markaad halkan timaado aada dareemaysid inay tahay tusaale cusub oo ah dowladnimadeenna inay soo noqonayso waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo waxaan aada ugu faraxsanahay markaad aragtid madaxda waddankan markay ka hadlaan soomaalida waxay uga hadlaan si sharaf leh taas waxaa keentay isku duubnida iyo madaxda aada halkan haysataan oo aan ahayn safaarad ama dowlad soomaaliyeed keliya laakiin aan aaminsanahay inay tahay odayaashiina dhaqanka culamaa udiinkiina dhallinyarada oo ka shaqeeyey in si midnimo ay ku dheehan tahay aada u ahaataan jaaliyad waxaad xambaarsantihiin sharafta ummadda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaya allah idin barakeeyo caawa waxaan rabaa inaan idinkala hadlo xaguu marayaa dalkeenni fursad noocee ah ayuu dalku leeyahay maxaana uga aadan qof walboo soomaaliyeed inta aanan u gelin taa waxaad ogtihiin halkan markaa nimid maalin dhoweed aniga iyo wasiiradu inkastoo booqashadii aan ku nimid aanay weli dhammaan inaan kala saxeexanay heshiisyo waaweyn kan ugu horeeya wuxuu ahaa dhaqangelinta heshiisyadii aan hore ula galnay waxaana nala kugu bishaareeyey in jidadkii ay maalgashiga ku samaynaysay dowladda qatar oo aan dayn nagu ahayn ay ka dhisi doonto xamar iyo jowhar iyo xamar iyo afgooye in la bilaabi doono bisanadkan intaanu dhammaan la dhagax dhigi doono bilowguna sanadka soo socda bilowgiisa uu ahaan doono waa mashaariic jideed kii ugu weynaa oo ay dalkan dibaddiisa ka fuliyaan waxaa kaloo ay nagu wargeliyeen sidoo kale in mashaariicdii dhismayaashii ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda qorsheynta ama xarunta xisbiga iyaguna ay bixiyeen qandaraaskii iyaduna ay bilaabi doonaan qaarna ayba bilowdeen macnaheedu waxay tahay waa ay ka soo baxeen ballantii ay nagula ballameen waana ku mahadsan yihiin anigoo magaciinna ku hadlaayana waxaan rabaa maxaddaas inaad nala qaadaan markaad aragtaan madaxda iyo shacabka qadariyiinta magaalada dalka joogta halkan waxaan kala saeexannay marka heshiisyo cusub oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha sidii la isugu xiri lahaa bangiyada dhaqaalaha labada wadan siday isu kaalmaysan lahaayeen ganacsatadu siday isugu imaan lahayd maalgashi ay sameeyaan lagu sameeyo dalka soomaaliya iskaashiga gaadiidka badda cirka dekadaha iyo iskaashiga amniga waa heshiisyo waaweyn kulligood oo wax ku ool ah oo lala galo keliya dowlad la aaminsan yahay inay mustaqbalka faa'iido keeni karto inaad dowlad la geshid heshiis caalami ah ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha isu socodka dadka iyo badeecada laba wadan gaadiidka badda cirka iyo dhulka iyo inaad kala heshiisid inaad ka wada shaqaysaan amni waara iyo sidii la isu kaashan lahay ma aha sanad iyo labo laakiin kontonka ama boqolka sanoo soo socota macnaheedu waxay tahay faham cusub oo dalkani uu xambaarsan yahay oo ku aadan inay fahmeen inaanay soomaaliya u arkin sida ay ahaan jirtay ama sida ay hadda tahay laakiin inay u fahmeen soomaaliya sida ay noqon karto mustaqbalka waa sida ay ku salaysan tahay aragtida madaxweyneheenna waa siday ku salaysan tahay aragtidayda iyo aragtida xukuumadda waa hadafka aan ka leenahay dowladnimada mustaqbalka kaasoo ah inaan fahamnay inaan leenahay badda ugu dheer afrikateeda labaad inaan nahay dalka isku xira badda cas iyo indian oceanka in biyaha baddeenna hoostooda ku jira oo la cabo keliya haddii la soo saaro ay ku filan yihiin in ka badan kun sano afrika oo dhan in khayraadka shidaale baddeenna hoosteenna hoosteeda ku jira ay la eg yihiin kuwa dalalka dunida maanta hogaamiya in dhulbeeraadka la tabcado oo tabcan karo oo dalkeenna ku yaal uu quudin karo ugu yaraan qaaradda afrika nuskeed in dahabka dhagxaanta dalkeenna yaalla ay yihiin kii dunidu u soo ordulayd in keliya juquraafi ahaan dalkeennu meesha uu ku yaallo iyada lafteedu ay tahay dhaqaalo socda in baddeenna keliya toddoba boqol oo bilyan oo dollar jid ay marta ay tahay hawadeenna nasaf loogu jiro waa nimco ummadda soomaaliyeed ay ku fadhido aanay ku fadhi karin haddii aanay wax ka bedelin dhaqankii dowladnimadeeda ku salaysnaa ku dhowaad soddonka sanoo lasoo dhaafay haddii aad aragtid marka dowlad rabtaa inay soomaaliya ula dhaqanto sidii hore si ka duwan la gasho heshiis ku salaysan boqolaal sano u aragta dadkeeda si ka duwan dunida inteeda kale waa dowlad annaga naga aragti dheer nago nooga aqoon badatay waxa annagu aan haysanno sidaas daraaddeed ayaa waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer qadar u sheego oo ay muhiim tahay in shaqada waddankeennu aanay ku salaysnayn sanad iyo labo inaanay ku salaysnaan karin dan qabiil ama dan gaar ah inaanay ku salaysnaan karin gobol iyo aragti kooban laakiin inay ku salaysan tahay haddii aan isdaba qaban weyno haddii sida aan ku jirno si ka duwan aan u dhaqmi weyno waxaan niyadda ka jebinaynaa gabadha halkan soo istaagtay ee waddankan ku dhalatay oo aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay khayr ha siiye ay jacayl waddaniyad ku soo barbaariyeen iyadu weli ay taagan tahay mas-uuliyadda ay nagu leedahay ayaan ka gaabinaynaa niyaddana waxaan ka jebinaynaa sidaas daraaddeed waa inaan ballan ka qaadnaa kumanaanka iyadoo kale ah inaanay ku noolaan mustaqbal xumo dalkiinnii xagguu marayaa annagu dalka waxaan ugu nimid iyadoo dad badan oo soomaaliyeed ay soo dadaaleen meelna ay soo gaarsiiyeen laakiin meesha la soo gaarsiiyey aanay ahayn meel uu dunida la jaan qaadi karo dhaqankii aan ugu nimid aanu ahayn dhaqan lagu aamini karo hiigsiga aan ugu nimid aanu ahayn mid ilaalin kara khayraadkii hadda aan idiin sheegayo sidaas daraaddeed madaxweynaha iyo anigu markii aad noo igmateen inaan u adeegno ummadda soomaaliyeed oo aan aqbalnay inaan noqonno shaqaalihiinna idinka idiin shaqeeya oo aan aqbalnay mas-uuliyaddeenna ugu horraysa inay tahay inaan xoolihiinna dhaqaalayno ama ilaalinno ama annagu aanan qiyaamayn waxaan samaynay wax la yidhaahdo waa maxay waxa ugu horeeya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku waajiba waxaan garanay inay tahay marka hore inta annagu aanan dalka wax u qaban inaanan dalka dhibaatayn macnaheedu waxay tahay anigii madaxweynuhu inaan jeexanno siyaasad ah inaan aniga isagu ka madax bannaannahay musuq maasuqa ka madax bannaannahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga ka madax bannaannahay in shisheeyanna iibsan karaan noona sheegi karaan go-aanka aan dalkeenna u gaareen ka madax bannaannahay in milyan ama laba ama saddex ama boqolaal milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhallinyarada soo koraysa tan labaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballannayna waxay ahayd sidee baa loo beddelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax soomaaliyeed la yahay waxaa inoo soo baxday qeexitaanka ah maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd inay noo sahlanaan doonto haddii ilaahay uuna garab galo iyo ummadda soomaaliyeed inaan wada shaqayno waa taariikh cusub marka in weli qof soomaaliyeed aanu ballaan ka maqlin labaatan iyo koodii bilood aan wada joognay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrraa wada shaqayn waayo intaasi waa inta ugu yar oo aada waajib noogu leedihiin waxaan idiin ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno haddii ilaah yidhaahdo danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shaksiga ah waa maxay hadafyada aan ka leenahay marka dalka soomaaliyeed inta aanan wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay kala hadlin iyagana waajibaad ka saaran waxaan ka leenahay hadafyada soo socda kow waxa khayraada oo aan idiin sheegay dalka leh haddana waxaan nahay dalka dunida ugu yar marka la fiiriyo miisaaniyaddeeda deenna sanadlaha ah dalkaas ku dhowaad shan iyo toban milyan oo qofay joogto oo xeebtaas leh oo kalluunkaas leh oo dhulbeereedkaas leh oo ganacsigaas dunida ku faafay leh oo qaarada isku xidha miisaaniyaddii sanadkani aan dhammaan waxay ahayd laba boqol iyo toddobaatan iyo afar milyan ka nugu dheggan oo kenya ah waa soddon bilyan oo dollar kan dhinaca kale nooga dheggan oo etoobiya ah waa lix iyo labaatan bilyan oo dollar marka aragtideenna siyaasadeed waxay ku salaysan tahay xaqiiq dhab ah oo ah sidee baan dunida ula tartami karnaa haddii dhaqaalaheennu sidaaya maxaan yeelnaa marka waxaan bilownay marka dhaqanka duwankii hore kow in la shaqeeyo waa dhimaha dhaqaalaha laba in laysku xidho ganacsatada iyo dowladda saddex inaan la aqbalin musuq maasuq inaan la aqbalin siyaasi inuu ku takri faro xoolaha ummadda soomaaliyeed inaan sidai arday iskuul dhiganaysa uga shaqayno inaan ka soo baxno shuruudaha ay dunidu nagu xirtay si deynta mustaqbalka noola kaga cafiyo dhaqaalaha dunidu ay ku wada shaqaysatan aan leenahay bangiyadeenna ay bangiyada dunidu ugu xiran yihiin in dib loo dhiso hay-adaha dhaqaalaha ama bangiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda in la kobciyo hay-adihii wax soo saarka in shaqo la abuuro in qof walboo dowladda u shaqaysa mushaar la siiyo si isla xisaabtanka iyo is-aaminku halkaasu uga bilowda kow iyo labaatan bilood kadib waxaan idiin sheegayaa bishan disembar waxay tiri hay-adda dhaqlacagta adduunka waxay soo gaartay soomaaliya inaan la saxiixanno may labada kun iyo sagaaliyo tobanka heshiiska ugu dambeeyey oo deynta looga cafi lahaa waxaa daliilka ah inay dunida bilowday inay dowladda dhaqaalo toos ah siiso waxaan rabaa in layskula xisaabtamo maxaa la qabtay ma rabno dowladnimadu inay ahaato sidaan hore u sheegay kuraas isbedelaysa ma rabno dowladnimadu inay ahaato dad soomaaliyeed oo raadinaya kursi siday ugu munaafacaadaan dowladnimadu waa inay ahaato madax dareensan dareenkii gabadha halkan soo istaagtay ay qabto ogol in laysla xisaabtamo aan aqbalayn laaluush in la qaato aan aqbalayn in qof ajnebiya uu ku yeeriyo danta soomaaliyeed wixii aad ka dhihi lahayd markuu isagu kuu sheego madaxnimadu waa qof madaxa oo aaminsan fursadda aad kula kulantay qofka ajnebiga oo dal kale madax ka ah waxay tahay inay dadka soomaaliyeed kuu igmadeen inay aad la kulantay macnaheedu waxay tahay keliya waxaad gudbi kartaa fariinta ugu wanaagsan ay ummadda soomaaliyeed kuu soo dhiibteen madaxnimadu waxay tahay inaad aqbashay inaadan milkiile ahayn ood mas-uuliyad ay ku saaran tahay inay tahay inaad dad u adeegto oo markii aad aqbashay inaad madax noqotid waxaad aqbashay inaad adeega noqotid mashruucan loo maleeya marka qofku inuu madax noqdo inuu shacabka iska weynaysiiyo waa in loo gartaa dadka halkan fadhiya waa khasab inaan u soo dhowaanno oon dhegaysanno ka naxna dareenkooda haddii aanan ka naxayna annaga keennaa wax ka khaldan yahay waa inaan gees uga baxno sidee marka mashaariicda waaweyn aan rabna aan u filina mid waa arrimihii dhaqaalaha si dhaqaalaha loo kobciyo marka waxaad u baahan tahay dunidu inay kuu timaado kuu timaado say dunidu kuugu timaado marka waa inaad leedahay nidaam siyaasadeed oo lagu soo ordi karo tubta labaad ee tan dhaqaalaha soo xigto oon ka shaqayno waa tub la yidhaahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay taas marka waa aragti ka turjumaysa boqolka sanoo soo socota haddii ilaaha yidhaahdo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo hore u dhib badnaatay in la dhammaystiro aasaaskeeda in la jeexo waa maxay macnaheedu macnaheedu waxay tahay waa in la helaa wixii ummadda soomaaliyeed isku hayn lahaa nidaamkii isku hayn lahaa nidaamkaasi waa maxay dastuur dhammaystiran oo dadku wada ogol yihiin siyaasad dhammaystiran oo ka turjumaysa gabadhaas halkan timid markay rabto inay mustaqbalka madax noqoto xisbigii siyaasadeed ay geli lahayd ama furan lahayd sharci doorashooyin oo ay u imaan lahayd ay qayb ka noqon lahayd nidaam doorasho oo ku salaysan in dadka soomaaliyeed ay cidda ay dooranayaan ku doortaan aqoontooda dowlad laguma dhisi karo qabiilkee tahay markaa rabto inaad dunida la tartantid duniduna ay bilowday inay aqoon isu dhoofiso aqoonna kala iibsato annaguna aan taagannahay qarniga koo iyo labaatanaad laakiin weli aan u dhaqmayno sida qarniga sagaaliyo tobnaad waxay tahay marka inaan samayno shuruuc dhammaystiran ama ahaado dastuur ama ahaado doorasho ama ahaado asxaab ama ahaado sharci cadaalad dalkao dhan ku soo dabaala waxaan idiin sheegayaa ugu yaraan boqolkiiba lixdan ama toddobaatan shaqadoosar dhan waa soo dhammaystirna waxay u baahan tahay keliya inaan soomaali soo hordhigno ay ka heshiiso dastuurka afartii shantiisi cutuba ugu horreysay waa la dhameeyey afartii ku xigtana waxay maraysaa meel fiican shanta ugu dambaysana waxaa u dhiman keliya inay soomaalidu ka heshiiyaan macnaheedu waxay tahay waa inaanan ka baqin su'aalaha waaweyn oo dadka dhallinyarada u dhammaystiraya mustaqbalka inay dareemaan fursad dowladnimo arrinka saddexaad oo aan ka shaqayno waxaa la yidhaahdaa adeegyada bulshada dowladi waxay sideedaba dowlad ku tahay inay shacabka adeeg siiso inay iskuulle leedahay inay isbitaallo leedahay inay jidad dhisto inay buundooyin dhisto inay shaqo abuurto inay dadkeeda u gurmo karto inay waxbarasho siin karto inay dunida albaabaheeda u furi karto dowlad marka hal iskuul aan lahayn ama hal isbitaal oo iyadu ay jeebkeeda ka bixisa aanay lahayn sida keliya ood ku fahmi karta inay dhibaato qabto waxay tahay markaa shacabka soomaaliyeed mana aaminayaan mustaqbalka fog haddaanay ka helin dowladda adeega ay ku leeyihiin dowladdiinna waxay bilowday inay iskuullada la wareegto isbitaallada la wareegto jidadka inay dhisto dowladdiinnu waxay bilowday mashruuc la yidhaahdo isxilqaan uu daafuray madaxweyneheennu oo lagu bilaabay in madxafkii maktabaddii tiyaatarkii qaranka taallooyinkii ama xaawataako ama dhagaxtuur ama sayid maxamed kulligood lagu bilaabay hadda ama la bilaabi doono in sanadkay barka aanu labada sano soo socoto haddii ilaa yidhahdo lagu dhammaystiro xoog iyo xoolo soomaaliyeed shaqaalaha wasaaradaha maalin walba iyo isbuuc walba wasaaradaha jadwalay leeyihiin mid ka mid ah ayaa u shaqo tagta si ay isxilqaan ugu soo dhisaan sanadka soo socda bilowgiisa waxaad u imaan doontaan haddii ilaahay yidhaahdo dhismayaal bildhammaaday oo tiyaatarku ugu horeeyo oo maktabaddu ay ku xigto oo madxafka qaranku ku xigo macnaheedu waxay tahay dowladi waa inay adeeg bixisaa adeeg si ay u bixiso waa inay dhaqaalo haysaa dhaqaalo si ay u hesho waa inaan soo baxan ka soo marnaa shuruudihii adkaan idiin sheegayo inta shuruudahaas aan soo dhammaystirayno oo dowladdu ay ka yeelanayso miisaaniyad dhab ah waa inaan isxilqaan kusii shaqaynaa waayo meel ma fadhin karno arrinka afaraad waa arrinka la yidhaahdo wax ka qabashada amniga dalka si amniga dalka looga qabto marka wax wuxuu u baahan yahay in la fahmo waxaanu nimid annaga waxaanu nimid ciidan aan la ogeyn tiradiisu intay tahay uu taliyuhu ka markhaati yahay aan la ogeyn meesha ay kala joogaan aan mushaar badankood qaadan waxaan bilownay inaan tirinno tayeynno mushaar siinno halkan heshiisyada aan galnay waxaa ka mid a sidai aan xerooyin ugu dhisi lahayn u qalabayn lahayn si dowladda soomaaliyeed sannadaha soo socda ay u leedahay ciidan tirsan tayaysan tilmaaman oo toosan oo taliyahooda ka amar qaata sababtoo ah dowladda soomaaliyeed ayaa siin doonta mushaarkooda haddii ilaa yidhaahdo intaas waxaa noo dheer waxa la yidhaahdo siyaasad arrimo dabadeed oo qoto dheer waxyaabaha ugu badan oo aan la kulannay waxay tahay ma aha sida aan u naalno iyo sida dalkeenna aan u duminay laakiin waxaa ugu badan oon la kulannay oo aan weli ku dagaalamayno in la bedelo waxay tahay sidaan u bedeli lahayn waxaa nala ka aaminsan yahay waxaa kale laba ah waxaa dadka soomaaliyeed iska aaminsan yihiin iyo waxa ay dunidu naga aaminsan tahay maadaama uu nagu dhacay qaranjab waxa ay keentay qalbi jab qalbijabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo qaawanaantaasi waxay bannaanka soo dhigtay ceebaheenna sababtaadu maqlayso waxaa isdagaalsan aan heshiisahayn culummada ama dhallinyarada ama ganacsatada ama haweenka soomaaliyeed oo lafdhabarka ummadda soomaaliyeed ah sababtu waxa ay tahay intaasoo dhan oo la isgeeyey ceebteeda waxaa asturta hal wax keliya inay jirto dowlad xoog leh quwad leh laakiin aan qabyaalad ku salaysnayn iyo qof raadinaya inuu isagu qawlaysto laakiin dowlad qarannimo ximbaarsan oo ilaalinaysa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed heshiiska soomaaliyeed meesha laga raadinaayo marka ugu horreysa marka waxay tahay soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dariiqa ugu sahlan ee lagu soo celin karo sharaftii ummadda karaamada ummadda soomaaliyeedna waxay tahay in la helo dowlad u adeegta iyaga ama jideedka la dhisaayo ama isbitaalada lala wareegaayo ama iskuullada lala wareegaayo ama maxaabiista meel walba laga soo deynayo waxaan idiin ballan qaadayaa qabiil soo deyn kara inaanu jirin waxaan idiin sheegayaa halkan inaadan sharaf ku yeelanaynina haddaanay jirin dowlad sharaf leh oo dalkiina joogta hadafka dowladnimo iyo doodeyda marar badan soomaali waan u soo bandhigay inta aan idiin sheegay ma ahan inaan anigu idiin sheegay keliya wasaarado walba iyo hay-ad walba oo xukuumadda ka tirsan usbuuc walba shir bay leedahay ka horeeya golaha wasiirada mid walba hadaf bay leedahay ku salaysan wixii aan idiin sheegay shir walbana anigaa fadhiya afartaas haykaloo waaweyn wasiirada iyo wasaaradaha iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa xafiiska madaxweynaha hay-adaha kale oo madaxa bannaan kulligood waa fadhiyaan isbuuc walba macnaheeda waxay tahay wasaarad walba waxaa la garanayaa waxa lagula xisaabtamayo hadda iyo inta laga gaarayo wakhtiga labada kun iyo labaatanka oo ah meesha ay ahayd afartii sano oo madaxweyne farmaajo loo igmaday waxaa intaas dheer marka shaqadaasi waxay leedahay qaab loo dabagalo oo xafiiska ra-iisul wasaaraha yaalla oo madaxweynuhuna uu ogyahay waan ognahay wasaarad waliba meesha ay joogto waxaan rabaa inaan idiin sheego waan rabaa hortiinna inaan ka caddeeyo xoog baa la geliyey wakhtigaas isagaa oon dalka joognay inaan soo gaarno inaan leenahay hadaf qoto dheer ku salaysan oo dunidu ay aqbasho inay hal albaab ka soo gasho hadafkaasi wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo si looga dhabeeyo marka waxaan rabaa inaan qeexno waa maxay dowladdu dowladdu waa idinka dowladdu waa shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa marka dhaqankii aan ku soo daalnay oo ahaa in mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhexdhexaad laga noqdo in dariiqa khaladka iyadoo lagu socdo weli la aamuso dhexdhexaad lagama ahaan karo masiirka ummadda soomaaliyeed wiilashii gabdhaha soo koraaya iyo kuwa naga dambeeya dunidu waxa ay maraysaa in carruurtooda dhalan doonta boqolka sanoo soo socota ay dhaqaale meel u sii dhigaan annaguna waxaan waxbarasho siin la'nahay iyo caafimaad kuwa hadda noo jooga sababtu waxay tahay waxaa la aaminsan yahay in madaxweyne haddii la doorto ra-iisul wasaare uu magacaabo xukuumad uu sameeyo in dalkuu barwaaqo gelayo dowladdu waa annagoo iskaashanay waa gabar soomaaliyeed oo lagu soo koriyey wadaninimo ku barbaartay wax ku soo baratay iyadoon dalkeeda tegin u taagan inay dhaktar noqoto dalka ku noqoto isbitaal dhista waa shiikh soomaaliyeed oo yidhaahda anigaa og dalku inuu barwaaqo gelaya ummaddana ku baraarujiya waa oday soomaaliyeed oo dhallinyarada yidhaahda iska daaya qabyaaladda iyo laaluushka waa hooyo soomaaliyeed oo tidhaahda annagaa soo aragnay dariiqa xumaa ma yeelayno qablayaal iyo calooshoodu saqaystayaal dowladnimadu waa soomaali tidhaahda soomaalinimadaan rabnaa dowladnimadu waa soomaali tidhaahdo waa ku daalnay sida hore waxaan rabnaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaalida aan soo alano anigoo aad u qadarinaya inaad tihiin jaaliyadihii aan dibadda ku arkay tan isugu duuban haddana waxaan rabaa inaad xisaab gelisaan dalkiinna maxaa gacan ka geysataan si dib loogu dhiso inta annagu aan joogno xukunka waxaan idiin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiiyo inaanan aqbali doonin in dariiqa saxdaa nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yidhaahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya kayga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed oo mahadsantiisa